أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى فصل في شروط جواز جمع التقديم فصل هذا كان فاصل مدح كلا ساروا في شروط جواز جمع التقديم هرمرنتا kulminteeda bannaanaashadeeda shuruuddeedu u fasal yahay sheekha fasalkan wuxuu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala salaadda wakhtigeeda laga hormariyo oo salaad kale lagu jamcinayo laba salaadood hal wakhti la wada tukanayo jamcigaas iyo taqdiimkaasi shuruudda uu leeyahay uu fasalkan ka hadli doonaa sheekha raximahu llahu tacaala yacni waxaa kuu bannaan qofku hadduu musaafir yahay ama hore baan usoo qaadannay casharkeennii shalay roob hadduu da-ayo shuruuddiina la waafaqo in lasoo hormariyo salaaddii casirka oo lagu tukado wakhtigii duhurka waxaa kaloo bannaan in lasoo hormariyo cishihii oo lagu tukado wakhtigii maqribka jamcu taqdiimkaasi marka wuxuu iska leeyahay shuruud shuruuddaasuu fasalkan sheekhu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala shuruudu jamci taqdiimi horumarinta kulminteeda shuruuddaysii arbacatun afarw salaadda marka aada hormarinaysid oo wakhtigeeda aad ka hormarinaysid oo salaad kale aad ku jamcinaysid waxaa shardi ah afar shardi inaad waafaqdid afartaa shardi markaad waafaqdo kabacdeed salaaddii hormarin kartaa salaadda kalena ku jamcin kartaa shardiga ugu horeeya albadaa'atu bilaabid wey biluulaa bisalaati aluulaa salaadda hore marka hore waa inaad bilowdid oo midda hore oo la joogo wakhtigeeda waa inaad taa hore horta marka hore tukatid oo markaad doonayso inaad soo hormariso casirkii oo wakhtiga duhurka aad tukatid casirkii dee marka hore duhurka tuko markaa kabacdina casirka tuko laakiin haddaad tidhaaho casirkiiyaan bilaabi casirkii ayaan marka hore bilaabiyoon hormarin markaa kabacdina aada duhurkii aada dib u dhigtid ma ansaxayso taas albadaa'atu bilaabid weeye biluulaa bisalaati aluulaa salaadda hore waa in la bilaabo lianna alwakta lahaa wakhtiga iyadaa iskale salaadda hore wathaaniyatu tabacun tan labaadna midda hore ay taabicu tahay iska raaci falow salla alcasra qabla duhri hadduu casirkii tukado duhurka ka hor aw ilcishaa qabla almaqrib ama cishihii uu hormariyey maqhribkiina waa dib dhigay lam yasixa ma ansaxayo lianna taabic laa yataqadam calaa matbuucih kii wax raacayey kama hormari karo midkii isaga la raacayey walahu icaadatu اluulaa bacda athaaniya in araada aljamc wuu ku soo celin karaa hadduu isi soo sixi karaahoo salaaddii hore oo duhurka aheyd ayuu soo celin karaahoo hadda uu tukan karaa midda haaniyada ah oo casirkii ka bacdi markuu doonayo inuu salaadihii jamciyo sidii saxda aheyd ayuu waafajin karaahoo hadduu soo bilaabiyo duhurkii uu hadda tukanaa markaas ka bacdi ayuu casirkiina tukan albadaa'atu bilaabid weye bisalaati aluulaa salaadda hore waa inuu bilaabo waa shardi wa niyatu ljamci kulminta niyeysigeediiw fiiha fi salaati aluulaa salaadda hore dhexdeeda waa in lagu niyeesto in labada salaadood hal mar la wada tukanayo oo markii salaadda laga baxo hore tan labaadna in hore laga tukanayo inaad jamcinaysid waa in jamacaas lagu niyeesto salaadda hore masalan markaad duhurkii iyo casirkii aad tukanaysid hal wakti oo wakhtigii casirka aad soo hormarisay iyo wakhtiga duhurka aad ku tukanaysid waa inaad duhurka markaad bilaabaysid duhurka waa inaad ku niyeysatid labada salaadood inaad jamcinaysid maqhribka iyo cishihiina sidoo kale markaad cishaha soo hormarinaysid oo wakhtiga maqhribka aad ku tukanaysid markaad maqhribka xihanayso waa inaad niyeysato jamaca labada salaadood inaad kulminayso waa inaad niyeysatid yacni marka la leeyahay salaada horaa lagu niyeysan jamcinta allahu akbar marka salaadda hore aada xihanaysid waad ku niyeysan kartaa markii salaadii faatixadii markaad akhrisay kabacdi waa niyeysan kartaa adigu ula jeedada waxaa weeye waa intaan la salaamo naqsan aa la rabaa intaan la salaamo naqsan ayaa la rabaa min ataxarum ila tasliim xirashada laga bilaabo ilaa salaamo naqsiga intaas uun waa in niyadu ay ku dhacdo wa niyat ljamci jamca niyeysigiisii weye fiiha fi salaati اluulaa ay fi salaati اluulaa qabla taxalluli minhaa inta aan laga xalaal noqon waa inaad niyeysatid oo salaada hore intaadan ka bixin wاlmuwaalaatu xirxiriirinu baynahumaa bayna salaatayni labada salaadood dhexdoodana waa in la xidhiiriyo markaad duhurka iyo casirka aada hal wakti wada tukanaysid duhurka markaad ka baxdo ood ka salaamo naqsatid isla markiiba waa inaad haddana casirkii hore aad ka xidhato maqhribka iyo cishaha sidoo kale markaad cishihii soo hormarinaysid markaad maqhribka aad ka salaamo naqsatid ka bacdi waa inaad isla markiiba aad u istaagtid cishihiina aad u istaagtid ood xidhiiriso waa shardi haddii aad sheeko kala dhex geliso sheeko haddii aad kala dhex geliso oo markii salaaddii hore aad ka salaamo naqsatay hore midda kale aadan uga istaagin markaas waxaa waajib noqonaysa salaadda haaniyada ah inaad wakhtigeedii ku tukatid tan hore haddii wakhtigeedii waaba la joogaa midda labaad inaad wakhtigeedii ku tukatid ayaa waajib noqonaysa oo jamcigiiyaa kaa buray waalmuwaalaatu xirxiriirin baynahumaa bayna salaatayn salaad labada salaadood dhexdooda waa in la xiriiriyo qaala sayid yuusuf wuxuu yidhi moxamed bnu lbadaax azabidiyu fii irshaadi alanaam kitaabkaa dhexdiisa wuxuu ku yidhi bian laa yafsila baynahumaa tawiilan wakhti dheer waa inuusan labada salaadood u dhexaysiin wadaalika biqadri ragcatayn biaqali mujzi waa laba ragco qadarkoodoo kale hadday u dhexeeyaan eberow fain ikhtalla shardun hadduu shardi nusqaamo min haadihi halaadi saddexdan ka mida salla haaniyata salaada labaad wuxuu ku tukanaa fii waqtihaa waalmuwaalaatu xidhiirin wey baynahumaa labada salaadood dhexdooda waa in la xidhiiriyo wa dawaamu alcudri cudurka aad labada salaadood isugu jamcinaysidna cudurdaarkaas daa'im noqoshadiisana waa shardi sababta aada labada salaadood aada u jamcinaysid oo hal waqti aada isugu tukanaysid sababta cudurdaarkaasi muxuu yahay waa safar safarkii inuu baaqi yahayaa shardi ah safarkii inuu baaqi yahay waa shardi ila alixraam bihaaniya ilaa salaada labaad aad ka xidhanaysid waa in safarnimadii aada ku baaqi tahay haddii safarkii aada ka baxdid oo markii salaadii hore aad tukatay kabacdiba safarnimadii safarkii uu kuu dhammaaday waa in salaada labaad wakhtigeedii aad ku tukatid ayaa shardi noqonaysa markaas wa dawaamu lcudri cudurka daa'im noqoshadiisina waa shardi cudurka loo jamcinaayo safarnimada in lagu daa'im noqdo waa shardi sideedaba safar markii aad tahay diinta islaamku rukhasay ku siisa qofka musaafirka maadaama uu iska daalan yahay oo uu iska dhibtoonaayo oo safarku mashaqo uu yahay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi asafaru qidcatun min alcadaab safarku waa qeyb cadaabka ka mida uu yidhi safarka rukhas wuxuu leeyahay ilaa afar mas'ala lagu rukhseeyey safarka alfidru fii ramadaan haddii ramadaan uu yahay qofka musaafirka waxaa loo ruksadeeyey inuu iska afuro waxaa kaloo loo rukseeyey masxu lkhufayn halaathata ayaam labada khuf inuu iska masaxdo ilaa saddex maalmood muddadaas asagaa loo dheereeyey saddexda maalmood musaafirka masaxa saddex maalmood ulajeedada yacni waxaa loola jeedaa laba khuf hadduu qofku uu labisto oo uu gashado lugihii mar walba weysadu ay ka burtaba lugihii dhaqitaankoodu waajib ma ahane khufka dushooda uu iska masixi karaa waa markuu musaafir yahay saddex maalmooduu wadi laakiin muddadu intaa way ka gaaban tahay hadduu magaaladiisa joogo waxaa kaloo loo ruqseeyey aljamcu bayna salaatayn labada salaadood inuu isku jamciyo oo sida hadda fasalkan aan uga hadlaynay oo kale waxaa kaloo qofka musaafirka rukhasta loo ruqseeyey ka mida alqasru gaabin salaadihii afarta ahay inuu soo gaabiyo oo laba ragco oo keliya uu ku soo gaabiyona waa loo ruqseeyey waa rukhasu safar afartaas mas'alowow faslun haadaakani faasilun mid wax kala saarow fii shuruudi jawaasi jamci ta'khiir dibdhigista kulminteeda bannaanaashadeeda shuruuddeedii ayuu u fasal yahay fasalkan sheekha wuxuu uga hadli doonaa waa fasalkii hadda aanu soo marnay cagsigiisii qofku hadduu musaafir yahay waxaa u bannaan jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir jamcu taqdiimka shuruuddiisii waan soo baranno afar shardi ayaan hore u soo qaadanay oo jamcu taqdiimka macnihiisa waxaa weeye waa salaadii labaad in wakhtigeedii lasoo hormariyo casirkii in wakhtigiisi lasoo hormariyo wakhtiga duhurka lagu tukado ceshihii wakhtigiisa lasoo hormariyo wakhtiga maqribka lagu tukado tanna waa cagsiyo salaadii hore waa in dib loo dhigo salaada labaad wakhtigeeda lagu tukado ayaa loola jeedaa jamcu ta'khiir maalan duhurkiiyaan dib u dhigaynaa waxaan la tukanaynaa wakhtiga casirka maqribkiiyaan dib u dhigaynaa wakhtiga ceshahaan la tukanaynaa fasalkaanise taasuu ka hadli shuruudu jamci ta'khiiri dibdhigista kulminteeda shuruuddiisii ithnaani labow qofku marka uu leeyahay salaaddii dibaan u dhigiyo salaada labaad ayaan wakhtigeeda ku tukanaa salaada hore laba shardi waa inuu oofsado shardiga ugu horeeya niyatu ta'khiir gadaalmarinta niyeysigeediiw waa inaad niyeysato salaadan inaad dib u dhigaysid waqad xaal baqiya uu ka baaqi noqday min waqti aluulaa min waqti salaati aluulaa salaaddii hore wakhtigeedii maa wakhti uu ka baaqi noqday wakhtigaasoo yasacuhaa ku filan salaadda uulada ah salaaddii hore wakhtigeedii iyada uusan kaa dhammaanin oo wakhtigii salaaddii hore wax un uu ka baaqi yahay salaaddii lagu dukan karo waa inaad xilligaa niyeysato salaadan inaad dib u dhigtay tusaale ahaan duhurkiiaad waxaad dooni inaad dib u dhigto maadaama musaafir aad tahay wakhtiga casirka aad ku tukatid intii duhurka wakhtigiisa uu jiro ayaa lagaa rabaa niyada inaad yacni salaadda duhurka aad dib u dhigayso inaad niyeysato iyadoo wakhtigii duhurka la joogo maxaa yeelay qofku hadduuba mukallaf yahay oo qaangaar yahay caqligiisuna uu joogo wakhtiga salaadda markii la gaaro laba shay mid un baa lagaa rabaa ima alficlu wa ima anniya wakhtiga salaadda haddii la gaaray waxaa lagaa rabaa ficil yacni ficil maxaa loola jeedaa inaad tukato salaaddii salaaddii wakhtigeeda la joogo waa inaad tukatid hadduu musaafir yahana haddii musaafir yahana maxaa loo daruuriyey waxaa loo daruureeyey ficilka intuu iska daayo niyo inuu la yimaado haddaadan ficilkii hayn adigoo musaafir ah oo aadan tukanaynin salaaddii wakhtigeediina la joogo waxaa laguu daruureeyey oo sharcigu uu kuu banneeyey niyo waxaad niyeysane salaadan inaad dib dhigtay niyatu ta'khiiri dibdhigista niyeysigeedii weeye waqad xaal baqiya uu ka baaqi noqday min waqti salaati aluulaa salaaddii hore wakhtigeedii maa wakhti uu ka baaqi noqday wakhtigaasoo yasacuhaa salaada ku filan wa dawaamu lcudri cudurka cudurdaarka daa'im noqoshadiisiiw ilaa tamaami salaati athaaniya ilaa tamaami salaati ilaa salaadda taam noqoshadeedii laga gaaro cudurdaarku waa inuu daa'im yahay salaadaasoo athaaniyati ee labaad ilaa salaadda labaad aad ka salaamo noqsanaysid waa in sababtii aad u salaadan u dibdhigaysay oo safarkii ah safarnimadii waa inaad ku baaqito ilaa salaadda labaad aad ka salaamo noqsanaysid falow aqaama hadduu safarkii ka baxo oo uu nagaado meeshii uu iska dego qabla tamaamihaa tamaami salaati athaaniya salaaddii labaad intaysan taam noqon ayuu nagaaday waqacat iluulaa qadaa'an salaaddii hore waxay iska noqone qaday isaga dhici sawaa'un qadamahaa cala athaaniya midda labaad ha ka hormariyo salaadda hore ow akharahaa ama ha dib dhigo salaadda hore canhaa can athaaniya midda labaad ama ha ka dib dhigo mar walbaba qaday noqon haddii safarkii aad ka baxday oo muqiimba aad noqotay faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii shuruudi alqasri wuxuu u fasal yahay shuruudda gaabinta waxaan soo barannay salaadaha markaa jamcu taqdiim lagu samaynaayo oo wakhtigii laga hormarinayo salaaddii iyo salaadda kale loo geynaayo shuruuddeedii waanu soo barannay jamcu ta'khiir isagana shuruuddiisii waan soo barannay oo salaadda marka la dibdhigaayo oo salaadda labaad wakhtigeeda lagu tukanaayo waan soo barannay fasalkanna waxaan ku baranaynaa shuruudda gaabinta oo qofku marka uu leeyahay salaaddii waan gaabin oo duhurkii laba ragcan ka tukan casirkii laba ragco ceshihii laba ragco shuruuddan waa inuu soo maro shuruudulqasri gaabinta shuruuddiisii sabcatun toddobow qofku marka uu salaaddii uu gaabin karo waxaa shardi ah toddoba shardi inuu oofsado an yakuuna safaruhu shaksiga salaadda gaabinaya safarkiisu waa inuu ahaado marxalatayni laba maalin socod waa inuu ahaado haddii qofku socod caadiya isagoon gaadiid raacin socod caadiya isagoo wakhtiga hurdada iska seexanayo wakhtiga cuntada isagoo yacni nasanayo wax cunaayo oo socod caadiya isagoo soconaya laba maalmood meel loo socon karo waa inuu safarkiisu uu dhan yahay yacni marxalatayna waa la cabbiraa waxaa kaloo fuqahada qaarkood ay ka cabbiraan arbacata burud an yakuuna safaruhu arbacata burud waxaa kaloo fuqahada qaarkood ay ka cabbiraan an yakuuna safaruhu sittata cashara farsakhan lix iyo toban farsakh fuqahada qaar waxay ka cabbiraan an yakuuna safaruhu hamaaniya wa arbaciin miilan qaarkood waxay ka cabbiraan sida sheekhan safiinaha qoray oo kale an yakuuna safaruhu marxalatayn kulluhaa waa bimacna waaxid cibaaraadkaas oo dhan hal ula jeedo iyo hal qasadaa laga leeyahy haddii lagu yidhaaho safarku waa marxalatayn ama lagu yidhaaho safarku waxaa shardiga arbacatu burud ama lagu yidhaaho lix iyo toban farsakh ama lagu yidhaaho afartan iyo siddeed mayl intaasoo dhan hal macnaa loola jeedaa macnahaas oo ah waa cibaarooyin xilligaas wax lagu cabiri jiray oo markii wakhtiyadaas yacni wax la cabiraayo waxaa lagu cabiri jiray socodka bini aadamka laba maalmood intuu u socon karo waxaa lagu cabiri jiray cibaarada farsakh waxaa waxaa lagu cabiri jiray cibaarada albariid arbacatu burud waxaa waxaa lagu cabiri jiray cibaarada miil laakiin hadda tacbiirkeennan casriga ah oo wax ku cabirno oo yacni wax lagu cabiraayo mitirka ama kilomitir wax lagu cabiraayo waxa weeye waa ilaa siddeetan iyo kow ilaa sagaashan ugu badnaan ilaa sagaashan kilomitir waa inuu yahay siddeetan iyo kow ilaa sagaashan inta u dhexaysa waa intaas marxalataynka safarka wax lagu gaabin karo oo salaaddii rubaaciyada lagu gaabin karo waa inuu siddeetan iyo kow ilaa ugu badnaan sagaashan kilomitir intaasaa loola jeedaa marxalatayn siddeetan iyo kow ilaa sagaashan kilomitir meel jirta ayaa lagu gaabin karaa salaadda amaa haddii meesha aada u safrayso kilomitirkeedu uu ka yar yahay siddeetan iyo kow hadduu ka yar yahay oo tusaale ahaan toddobaatan kilomitir uu yahay magaalada aada u safraysid ood u socotid ama toddobaatan iyo shan kilomitir ama siddeetan kilomitir uu yahay salaaddii ma gaabin kartid dadka qaar waxaa la arkay iyagoo afgooye u safraya inay afgooye salaaddii ay ku gaabinayaan afgooye u socdaan salaaddii waa gaabinayaan waa cilmi darro waxyaalaha noocaas oo kale ah qofku markuu cibaadadan waa cibaadada uu isku hadlaynayo bacda fadli illaahi tacaala oo qabriga markuu galo ama ilaahay hortiisa uu istaago wakhtiga uu u baahida badan yahay qofka bini aadamka wuxuu isku hadlaynayo oo uu tiirsanayo waa cibaadada ay ugu weyn tahay salaadaas bacda fadli illah ilahay fadliga ka bacdi waa cibaadada walidaalika cibaadadaadu mar walbaba waa inay ku dhacdo yaqiin iyo si saxiixa waa inay cibaadadaadu kuugu dhacdo walidaalika sidaasay culimmada xataa dadaal intay ka qabaan waxay yidhaaheen alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun khilaafka in laga baxo xataa waxay yidhaaheen waa sunno oo yacni salaaddii xataa in nidaam laysku waafaqsan yahay salaadaadu ay ku dhacdo ayaa la rabaa madaahibta dhan ay isku waafaqsan yihiin sida wanaagsan waa sidaas in iyadoo yacni mar walbaba laga ilaalinayo salaaddii in khilaaf uu galo lidaalika mar walbaba safarku waa inuusan ka yaraan siddeetan iyo kow ilaa sagaashan kilomitir waa inuusan safarkaagu uusan ka yaraanin an yakuuna safaruhu qofka safarkiisu waa inuu ahaado marxalatayn dadka magaalada jooga qaarna waxayba sameeyaan waxay samaynayaan jamcu ta'khiir jamcu ta'khiir wax suuradiisii leh magaaladan iska joogaa muqdisho waa iska soo shaqaysanaa maanta oo dhan waa soo shaqaysan waxaa u badan kuwan yacni gaari gacanleyda iyo kuwa guryaha dhise iyo kuwaasaa ugu badan maanta o dhan ay soo shaqaysanayaan salaaddii subax ma tukanayaan duhur ma tukanayaan casir ma tukanayaan maqrib ma tukanayaan hadhow gurigiisa markuu yimaado wakhtiga cishaha oo wixii oo dhan hal mar tukanaya wixii oo dhan sidii in la yidhi oon iga tirso salaadda oo kale wax iska ah un wax iga tirso camala nidaamkaas uu tukanayo waxyaalahaas oo dhan waxaa weeye waa talaacub bilcibaada waa cibaadadii lagu cayaarayo ilaahayna subxaanahu watacaala cibaadada noocaas oo kale ah ma kaa aqbalayo cibaadada wakhtigay leedahay wakhtigeeda waa inaad ku tukatid ood ku ilaalisid haddii laakiin qofba wakhtiguu doono uu iska tukan lahaa oo qofba markuu rabo salaadda uu iska tukado maxaadba addoon ka tahay addoonnimadii iyo takliifkii ayaad markaas meel uga dhacday mukallafnimadii iyo addoonnimadii iyo cubuudiyadii ilaahay aad addoon u tahay waa inaad awaamirtiisa qaadatid salaadiina wakhtigeeda aad ku ilaalisid waa laga marmaan wa an yakuuna waa inuu ahaado qofka safarkiisu mubaaxan waa inuu ahaado safar la banneeyey shardiga labaad oo shuruudda lagu soo gaabin karo salaada ka mida waa in qofka safarkiisu uu yahay safar mubaaxa oo bannaan haddii safarka qofku uu u safrayo uu yahay safar macsiyo ah ama safar xaaraama uu yahay safarka uu u safrayo ma bannaana salaadii inuu gaabiyo lianna aruksata takhtasu bilmutiic walaa tactadu ila alcaasi maxaa yeeley ruksadu waxay ku gaaban tahay qof ilaahay addeecay amaa qof caasi yahoo dembiba u socda ruksada ilaahay subxaanahu watacaala looma ogola inuu qaato walidaalika qofka caasi ahoo dembi u safrayo maalan wuxuu u safray magaalo kale inuu maaragtaahay qof muslimah uu ku soo dilo ama wuxuu u safray magaalo kale hantideeda inuu soo dhaco ama uu soo xado ayuu u safray ama haween haweenaydiiyaa ninkeedii ka dhuumatay oo naashiso noqotay oo safarkeedu haddee markaa waa safaru macsiya waa naashiso ninkeedii ka dhuumatay ama haweenaydiiyaa waxay baxday safar marxalatayn oo ilaa siddeetan ilaa sagaashan kilomitir safar ah ayuu waxay baxday biduuni maxram maxram la-aan waa sida haweenku hadda isaga badan yihiin maxram la-aan ay iska safraan waa khalad waa xaaraan waa dembi salaadihiina ma gaabin karaan safarkaa biduuni maxram ilaa safar sagaashan kilomitir gaaraya islaantu inay safarto maxram la-aan waa xaaraan haddii safarkaa islaantu ay gashana salaaddii ma gaabin karto maxaa yeele safarku wuxuu noqday safarkeedu safaru macsiya marka musaafirka culimmada fuqahada safarkiisa waxay u qaybiyaan ilaa saddex qaybood caasin bisafar caasin fi safar caasin bisafari fi safar saddexdaasaa loo qaybiyaa qofka caasin bisafar qofka la leeyahay yacni caasin bisafar ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye markii horuba wuxuu u safrayba niyada ah uu macsiyo u safray maalan inuu wax soo xado inuu wax soo dhaco inuu wax soo dilo saasuu markii horeba u safray kaasoo kale waxaa la yidhaha caasin bisafar kaasoo kale salaaddii ma gaabin karo ilaa uu toobad keeno ilaa uu toobad keeno hadduu toobad keeno meeshuu ku toobad keeno ayaa waxay noqonaya bidaayatu safari safarkiisa saxdaa wuxuu u bilowmaa maxalkii uu ku toobad keeno hadduu marka qofka caasin bisafar yahay oo marka horeba ulajeeddada uu u safraayaba ay tahay inuu maaragtaahay wax soo dhaco wax soo boobo ama qaadicu dariiq uu noqdo kaasoo kale waxaa weeye waxaa la yidhaha caasin bisafar oo ma soo gaabin karo kan kale ee labaadna waxaa la yidhaha caasin fi safar oo waxaa la geliyaa fii kii hore ba'a ku jirtay caasin bisafar kan labaadna fiiya la geliyaa waxaa la yidhaha caasin fi safar caasin fi safar maalan markii hore safarkiisa qasadkiisu safar wanaagsan u ahaa xaj oo kale u safray daacuu u safray xaj oo kale ayuu u safray laakiin safarkii dhexdiisii ayuu wuxuu ku sameeyey xajkii dhexdiisii uu khamro ku cabbay ama xajkii dhexdiisii uu tuugannimo ku sameeyey ama xajkii dhexdiisii uu zino ku sameeyey wax un xaaraama ayuu ku sameeyey walciyaadu billaah qofka noocaas oo kalea salaaddii waa gaabin karaa maadaama markii hore wuxuu u safray daaca ay ahaayeen laakiin ka bacdi shayddaan uu duufsaday safarkii dhexdiisii shayddaan uu ku duufsaday kaasoo kale waxaa la yidhaha caasin fi safari oo kaasoo kale salaadihii uu gaabin karaa kan kalena waxa weeye waa mid la yidhaaho caasin bisafari fi safari caasin bisafari fi safari markii hore wuxuu niyeystay inuu cibaado u safro oo wax daaca uu u safro ayuu niyeystay ka bacdi uu niyadii beddelay ka bacdi uu niyadii beddelay oo wuxuu u beddelay safarka ka dhig uu yidhi inaad wax soo dhacdo ama wax soo xaddo kaas waxaa la yidhaha caasin bisafari fi safar kaasoo kale isaguna ma gaabin karo ilaa uu toobad keeno mahane saddexdaasay marka fuqahadu u qaybiyaan caasin bisafar iyo caasin fi safar iyo caasin bisafari fi safari wa an yakuuna waa inuu ahaado qofka safarkiisu mubaaxan mid la banneeyey waalcilmu ogaasho weeye bijawaasi alqasri gaabinta bannaanaashadeeda la ogaado qofku salaadan markuu gaabinayo waa inuu cilmi ku gaabiyo waa inuu og yahay gaabintani inay bannaan tahay oo qofku hadduu musaafir yahay salaadihii inuu soo gaabiyo inay bannaan tahay cilmigaas waa inuu ku gaabiyo laakiin hadduu hayin raacnimo isaga gaabinayo oo dad wuxuu arkay duhurkii laba ragc ku soo gaabinayo war dadkan maxay yihiin labada ragc soo tukan maayaan adiguna laba ragc iska tuko waa iska hayin raac laba ragc iska tuko wax nidaamka ay tahay iyo waxa loo tukanayo iyo ma oga qofkaasoo kale salaaddii ma soo gaabin karo waxa uu tukado o dhanna baatil ay noqonaya leanna qofku ugu yaraan waa inuu og yahay alqasru fi الsafar inuu jaa-is yahay ugu yaraan hadduusan xataa tafaasiil iyo wax kale uusan ogeyn jawaasu اlqasri fi الsafar waa inuu og yahay ugu yaraan laakiin hadduu arko qof uun iska tukanayo laba ragca iska tukanayo dadka musaafiriintaha war dadkan laba ragcayba maanta tukadeena adna maanta laba ragcaad iska tuko saasuu leey ma bannaana falaa qasra lijaahilin bihi min aslihi qof asal ahaanba ka jaahil ah jawaasu lqasri ma bannaan inuu salaadihii uu soo gaabiyo wa niyatu lqasri gaabinta niyeysigiisii weeye cinda alixraami xirashada agteeda la niyeysto qofku markuu salaadda uu xiranayo waxaa shardiya inuu niyeysto salaadda inuu gaabinayo maxaa yeele hadduusan niyeysan talaacubay iska noqonoo waxuusan niyeysan ayuu haddana sameeyey tusaale ahaan qofkii duhurkii wuxuu iska tukaday laba ragco mana niyeysan inuu gaabinayo inuu gaabinayona ma niyeysan dee marka waxaa iskhilaafayo wuxuu sameeyey ficil uusan niyeysan waxuusan niyeysan uu sameeyey marka salaaddiisii baatilu wa niyatu اlqasri gaabinta niyeysigeedu minhaa maa low nawaa adduhra maala ragcatayn oo duhurkiiu maalan wuxuu u niyeystay laba ragca inuu tukado sawaaء nawaa tarahusan ruksadii safarka ha niyeysto aw adlaqa ama ha iska idlaaqo amaa lowna waa ragcatayn hadduu iska niyeysto laba ragca inuu duhurka ku soo gaabiyo maca cadami tarakhus laakiin ruksadii safarka iyo waxyaalahaas iyo ma niyeysan fa ina salaatahu tabdulu litalaacubi waa iska cayaare ruksa ruksadii ilaahay uu kuu banneeyey qaado iyo waxaa ma niyeysan laba ragca bis dukuu iska niyeysta salaaddiisi waa baatil wa niyatu lqasri gaabin niyeysigeeda waa cinda alixraam xirashada agteeda la niyeysto wa an takuuna salaatu salaaddu uu gaabinayo waa inay ahaato rubaaciyatan afar mid loo nisbeeyey salaad rubaaciyaahoo afar ragca waa inay noqoto salaadda uu gaabinayo amaa haddii salaaddu ay hulaahiye tahay ama hunaa'iye ay tahay salaad hulaahiya maqribkii oo kale hulaahiye waa waa saddex ragco lama gaabin karo ama salaaddii waa salaad hunaa'iye ah oo laba ragco wey salaaddii subaxa oo kale lama gaabin karo iyadana salaadaha la gaabin karo waa salaadaha afarta ragca sida duhurkii iyo casirkii iyo ceshihii oo kale wa dawaamu safari safarka daa'im noqoshadiisa ilaa tamaamihaa tamaami salaa ilaa salaaddii uu gaabinayey taam noqoshadeeda laga gaaro waa in safarku intaas uu daa'im yahay haddii salaaddii oon dhammaan masalan doonuu saarnaa doonidaasuu salaadda ku dhex dukanayey oo salaadda uu ku gaabinayey maadaama musaafir uu yahay doontii isagoo salaaddii ku jira ay magaaladii soo gaartay masalan magaaladii muqdisho uu u socday oo muqiim uu ku ahaa magaaladii muqdishoay doontii timid salaaddii weli iyadoon u taam noqon salaaddii weli iyadoon u taam noqonin marka taas haddii noqoto dee gaabintiiyaa markaas ka buraysa oo waxaa laasim ku ah inuu salaaddii afar ragco inuu ka dhigo ayaa laasim noqonaysa maadaama daarul iqaamadiisii iyo meeshii uu deganaa doontiisii ay gaartay falow intahaa safaruhu fiiha safarkii hadduu dhammaado salaadda dhexdeedii isagoo ku jira kaan balaqad safiinatun huwa fiiha daara iqaamatih meeshuu deganaayaa doontii gaartay ow shakka fi intihaa'i ama wuxuu ku shakiyey ma la gaaray magaaladii aad u socotay mase atama waa inuu salaaddii taam yeelo lizawaali sababi ruksati fi اluulaa oo suurada horena sababtii ruksadaaba baaba'day walishaki fiihi fi thaaniya sababkiiyaa lagu shakisan yahay suurada labaad wa an laa yaqtadiya waa inuusan ku dayanin bimutimin qof salaaddii dhammaystiraaya salaaddii qof taam yeelaya oo dhammaystiraya waa inuusan ku dayanin fii jusin qayb waa inuusan uga dayanin qaybtaasoo min salaatihi salaaddiisa ka mid a qof salaaddii dhammaystiraya waa inuusan ku xidhan haddii isagu duhurkii maalan waa musaafir oo laba ragcu rabaa inuu ku soo gaabiyo qof afar ragca tukanayo haddii uu ku xirto waxaa waajib noqonayo inuu afar asna la tukado salaaddii inuu dhammaystiro ayaa markaa waajib noqonayo de waa markaa waa baatil inuu salaaddii soo gaabiyo haddii qof salaaddii taam yeelayo uu ku xirto inuu la taam yeelo uunbaa waajib noqonaysa markaas shuruuddaas marka toddobada ah qofku waa inuu oofsado marka uu leeyahay salaaddii ayaan rabaa inaan soo gaabiyo musaafir uu yahay faslun fii shuruudi sixati ficli اljumucati faslun haadaa midkani faasil mid wax kala saarow fii shuruudi sixati ficli اljumucati jumcada samaynteeda ansixiddeeda ansixiddaa shuruuddeediiuu u fasal yahay sheekha fasalkan wuxuu uga hadli doonaa salaada jumcada shuruudda ay ku ansixayso salaada jumcada marka la tukanaayo shuruudda ay qofka uga ansixayso salaada jumcada ayuu halkan ka bilaabi doonaa sheekhu raximah اllahu tacaala shuruudu اljumucati shuruudda jumcadu sitatun lixu qofku marka uu leeyahay jumcan tukanoo jumcadii waa iga ansixi waa inuu lixdan shardi uu soo maro an takuuna kulluhaa salaada jumcada kulligeedu waa inay ahaato fii waqti duhr waktiga duhurka dhexdiisa in lagu sameeyo waa laga maarmaan haddii waktigii khaarij alwakti oo duhurkii waktigiisii uu tago dee waxaa la tukanaa afar ragco oo qadaah oo duhura afar ragco ah ayaa la tukan maahane labadii ragco oo jumcadii ma la tukanayo maxaa yeeley jumcada waxaa shardi ah in waktiga duhurka ay ku dhacdo wa an tuqaama waa in jumcadii lagu oogo fii khidati اlbeledi ay fii binaa'i اlbeled beledka dhismihiisa dhismaha dhexdiisa waa in salaadii jumcada lagu oogo meelo magaalada dhismaheeda ah oo dhismaha magaaladu ay gaaray waa in jumcadii meeshaa lagu tukado waa shard oo maxaa baxay falaa tasixu fii nihaayati alcumraan ama fii nihaayati اlbunyaan meesha magaalada geeskeeda ah oo dhismihiiba dhismo kale oo ka shisheeya uusan jirin oo dhismihiiba uu ku dhammaaday meeshaa jumco laguma oogi karo oo magaaladiiba ka baxsanba khaarij albunyaan meel ah oo dhismihii magaaladaba ka baxsan salaadda jumcadu kuma ansixayso jumcada in lagu tukado waa shardi magaalada dhexdeeda meel dhismihii magaalada uu gaaray in lagu tukado waa laga maarmaan wa an tusallaa waa in la tukado salaaddii jumcaha in la tukado jamaacatan fii jamaaca jamaaca in lagu tukado waa shardi salaadda jumcada jamaaca in lagu tukadona waa shardi maxaa yeelay salaadaha waxaan soo marnay casharkeennii shalay aan ku soo marnay jumcada salaadda jumcada waxay ka mid tahay salaadaha aan kali kali loo tukan karin salaadaha kali kali aan loo tukan karin ayay ka mid tahay salaada jumcada walidaalika in jamaaco lagu tukado waa shardi qaala azayaadiyu wuxuu yidhi fi اragcati اluulaa bitamaamiha ragcada hore waa shardi iyado in lagu tukado jamaaca ragcada labaadba haddii la doono imaamka ka gooso haddaad doonto waad ka goosan kartaa ragcada labaad oo salaadda jumcadu way ku ansixi ansixid markii la yidhaha inkastoo ajirkii jamaacadii iyo fadligii dhammaa uu ku dhaafay laakiin mar walbaba yacnii salaadda jumcada in jamaaco lagu tukado waa laga maarmaan khusuusan ragcada hore ayaa muhima ragcada hore ayaa muhim ah fi اragcati اluulaa bitamaamiha bian yastamira macahu maca alimaam imaamka micigiisa waa inuu la daa'im noqdo ila asujuudi الthaani ilaa sujuudda labaad laga gaarayo waa inuu imaamka micigiisa uu la daa'im noqdo wa an yakuunuu waa inay ahaadaan dadka salaada jumcada tukanaya arbaciina arbaciin waa inay ahaadaan afartan qof wa an yakuunuu jamaacadu waa inay ahaadaan arbaciina afartan qof jamaacada tukanaya salaada jumcada waxaa shardiya ugu yaraan afartan inay dhan yihiin wixii afartan ka yar duhura iska tukanayaan salaad jumca kama ansixayso afartan wixii ka yar maalan magaaladaba magaaladu waa tusaale ahaan hadday tahay magaalo iska yar oo soddon iyo sagaal qof bis ayaa degan qofkii afartanaad waa la la'yahay shuruuddii jumcadu yacnii laga heli lahaa waa laga la'yahay soddon iyo sagaal qof aa magaalada degan oo shuruuddii jumcada laga helay waa inay duhur tukadaan duhur tukadaan maxaa yeelay salaada jumcadu ma ansixayso afartan wax ka yar in lagu tukado kuma ansixayso wa an yakuunuu waa inay ahaadaan arbaciina afartan maxaa yeelay lam tahbut salaatu rasuuli illaahi salى اllahu عalayhi wasalama liljumcati biduuni arbaciin ma sugnaanin nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wax afartan ka yar inuu salaaddii jumcada uu la tukaday kama sugnaanin nabiga salى اllahu عalayh wasalam ilaa hal maalin oo infidaad uu dhacay maahan hal maalin oo infidaad dhacay oo dadkii khudbada dhegaysanayay intii magaaladii madiine ganacsi soo galay ay arkeen ayay dhinacii nabigiiyo khudbada akhrinaya sala allahu calayhi wasalam ay qaarkood intii badnayd intay dareereen ay waxay aadeen dhinacii ganacsigii laakiin haddana isla markiiba waa soo laabteen wakhtigaasoo markaa jamaacadii qaarkood ay ka baxeen iyadoo khudbadii nebigu u taagan yahay sala allahu calayhi wasalam haddana isla markiina ay soo laabteen mooye inta kale ma sugnaanin nebigu sala allahu calayhi wasalam salaad jumco ah inuu tujiyey afartan wax ka yar walidaalika axaadiista intooda badan waxay tilmaamayaan salaadu jumcadu inaysan ku ansixaynin afartan wax ka yar aysan ku ansixaynin walidaalika waxau wariyey beyhaqi imaamu lbayhaqi wuxuu kitaabkiisa asunan اlkubraa uu ku wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam jamaca bilmadiina magaaladii madiina inuu jumco ku tukaday rasuulku salى اllahu عalayh wasalam wa kaanuu arbaciina rajulan wa kaanuu arbaciina rajulan afartanayna ahaayeen ugu yaraan saxaabada uu dujinayey rasuulku salى اllahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo sidaas oo kale abu daawuud uu kitaabkiisa sunanka ku wariyey awalu man sallaa awal man sallaa bina اljumuca fii naqiici اlkhadamaat ascad bnu zuraara wa kunaa arbaciina rajulan saxaabiga ascad bnu zuraara wuxuu ahaa qofkii wuxuu yidhi ugu horreeyey oo salaada jumcada magaalada madiina nagu tujiyey waxaana ahayn afartan afartan aan ahayn xadiiskaas ibnu xibbaan iyo beyhaqi iyo xaakim intuba way saxiix yeeleen marka ma sugnaanin afartan wax ka yar in saxaabaduna ay tukadeen nebiguna uu tukaday sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa an yakuunuu waa inay ahaadaan jamaacada jumcada tukanaysa arbaciina afartan waa inay ahaadaan waxyaalaha shawaadda waxaa ka mid ah hadda sheekhan la yidhaaho ibnu xasmi kitaabkiisa almuxalla bilaahaar wuxuu ku sheegay ibnu xasmi ana aljumucata tasixu min waaxid waxyaalo lala yaabo shaadow ibnu xasmi wuxuu ku sheegay kitaabkiisa almuxalla wuxuu yidhi jumcadu xataa hal qof waa ka ansixay yidhi hal qof hal qof hadduu iska tukado waa ka ansixay marka taasoo kale waxaa la yidhaha shawaad اlculamaa ama zallaat اlculamaa masaa'ilka noocaas oo kale ah waa masaa'il la yidhaha shawaad اlculamaa oo waxyaalo culimmadu ay la shaadoobeen oo jumhuurtii asxaabta iyo jumhuurtii taabiciinta iyo salaf iyo khalafba ay ku khilaafeen qofka caalimkaahu hadduu masalada uu jumhuurta ku khilaafo oo waxyaalo isagu uu la gaara yahay uu noqdo qofkii tatabuc ku sameeya shawaadda noocaas oo kale ah oo gurubsada khilaafaadka culimmada oo jumhuurta ay ku khilaafeen qofkii raacraac ku sameeyo diin ka dhigta salafku waxay ku ijmaaceen inuu faasiq noqonayo diin la-aan uu soo baxayo marka dambe walidaalika ibraahimu nakaci oo culimmadii hore salafka ka mida waxaa laga wariyey man tatabaca shawaada alculamaa faqad tasandaqa wa fii riwaayatin faqad tafasaqa ibraahimu nakaci wuxuu yidhi qofkii gurubsada masaa'ilka shaadka ah ee culimmada ay la gaar noqdeen qaarkood qofkii gurubsada faqad tafasaqa waa faasiqoobay riwaayada qaar waxaa laga wariyey ibraahimu nakaci faqad tasandaqa diin la-aanuu marka dambe noqdaa diin la-aan uu noqdaa lidaalika mar walbaba waxaa la rabaa qofka masaa'ilka ijmaaca ama masaa'ilka culimmadu ay u badan yihiin inuu markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaado oo ilaahay uu ku caabudo ayaa la doonay masaa'ilka ijmaaca ama masaa'ilka jumhuurulculamaa ay u badan yihiin laakiin sheekh hebelaa saas yidhi oo jumhuurtiina ku khilaafay markaasaan taas diin ka dhigana salafku waxay isku waafaqeen qofkaasi marka ugu dambaysa diin la-aan inuu noqonayo diin la-aan inuu noqonayo wa an yakuunuu waa inay ahaadaan jamaacada arbaciina afartan afartankaasoo axraaran ee xor ah weliba afartanku waa inay yihiin axraar oo ruux addoona uusan ku jirin afartankaasoo dukuuran ee rag ah afartan raga waa inay noqdaan afartankaasoo baaliqiina ee qaangaar ah oo carruur aysan ku jirin afartankaasoo mustawdiniina ee waddanka deggan magaalada markaa jumcada lagu tukanayo deggan waa inay noqdaan bxayثu laa yusaafiruuna shitaaءan walaa sayfan ilaa lixaaja afartan aan magaalada ka safraynoo deegaan caadiya ah oo xilliga jiilaalka iyo xilliga xagaayaha isbedelada fusuusha sanada sanada fasalladeeda isbedelka dhacaya uusan saamayn ku yeelanaynin oo mar walbaba magaaladii aan ka guuraynin xilliga jiilaalka iyo ama abaar ha noqoto aaran ha noqoto magaaladii degan waa inay noqdaan ilaa lixaaja inay xaajo iyo dan ay u guuraan mooye oo magaalada ay uga baxaan xaajo ka ziyaaratin wa tijaara ganacsi oo kale maruu magaalada qofku uga baxo ama ziyaaro oo kale uuga baxo falow istawdana fii beladayn qofku hadduu laba magaalo uu kala degan yahay bian kaana lahu maskanaani bihima labadaas magaalo mid walbaa guriga ugu yaalla faalcibratu bimaa fiihi ahluhu wa maaluhu waxa laga fiirinayo waa magaalada ahalkiisa iyo maalkiisu ay yaallaan oo ahalkiisu degan yihiin maalkiisuna uu yaallo wain kaana fii axadihimaa ahlun waalaakhari maalun faalcibratu bimaa fiihi ahlu labada magaalood haddii midna uu maalku u yaallo midna ahalada xaaska ay carruurta u degan yihiin meesha ahalku u degan yihiin ayaa laga fiirinaya oo laleeyahay meeshaasuu degan yahay rasmi ahaan meeshaasuu ka xisaaban yahu degan yahay wailaa faalcibratu bimaa iqaamatu fiihi akharu haddii taa la waayona waxaa laga fiirin meesha uu u badan yahay labada magaalo meesha uu inta badan wakhtigiisa uu ku qaato fain istawad haddii labada magaaloba midna uusan u badnaanna incaqadat bihi fii kullin minhumaa labada magaaloba waa laga xisaaban karaa jumcada marka qofkaas labada magaaloba haddii wakhtigooda uu ku siman yahay waa laga xisaaban karaa labada magaaloba afartankii wa an laa tasbiqahaa jumcadaas waa inaysan ka hormarin walaa tuqaarinahaa jumcadaas aysan la xiriirsanin jumucatun jumco kale fii tilka taas dhexdeeda waa inaysan uga hormarin kulana xiriirsan taasoo albaledi ee magaalada ah magaalada jumcada lagu oogayo waa in jumco kale aysan ka hormarin jumco kalena aysan la xiriirsan hormaridda iyo xiriirkana waxaa laga fiirin takbiiratu lixraamka ra'da ra'da ugu dambayso allahu akbar yacni masaladanna waxa ay ku saabsan tahay waxaa weeye magaaladii tusaale ahaan waa magaalo yar hal masjid ayaa dadkii ku filan hal masjid inay jumcadii ku tukadaan ayaa ku filan lama ogolo masaajid labaad in jumcadii lagu oogo masaajid labaad in jumcadii lagu tukado lama ogolo oo sharcigu ma ogola haddiiba magaalada uu ku filan yahay halkaa masjid uu ku filan yahay haddii taa ay khilaafaan dadka magaalada degan oo laba masjid ay jumcadii u kala raraan iyadoo hal masjid uu ku filan yahay waxaa ansaxaysa masaajidka la hormara allahu akbar ra'daas xirashada masjidkaas bisaa jumcadiisu ansixi kan kaloo la gadaal maro oo laga hormarana salaaddiisi waxay noqon jumcadu baatilay noqon marka wa an laa tasbiqahaa waa inaysan ka hormarin walaa tuqaarinahaa aysan la xidhiirsan jumucatun jumca aysan la xidhiirsan fii tilka taas aysan uga hormarin ulana xidhiirsan taasoo albaledi ee magaalada ah haddii hal mar ay isla wada xirtaanoo mid walba uu yidhaaho yaan lagaa hormarayna labadoodii haddee barbardhacay noqona waa isla buraayaan labadoodiiba labadoodiiba waa isla buraayaan markaas marka mar walbaba waa in xaajada iyo daruurada magaalada lagu ilaaliyo hal masjid haddiiba jamaacadii uu ku filan yahay halkaa masjid waa in lagu oogo maxaa yeelay jumcada ulajeeddada dhan oo laga leeyahay waxaa weeye in tawciyo la sameeyo dadkii la wacyigeliyo dadkii marka haddii wacyigelintoodii wuxuu ku wanaagsan yahay hal masjid inay ku soo wada aruuraan hadday suurtagal tahay amaa haddii sida magaalada muqdisho oo kale masaajidii dadkii ay fara badan yihiin oo hal masjid iyo labo iyo toban iyo konton iyo midna aysan ku fillayn marka tacadudkaasi waa daruuro oo way bannaan tahay markaas hadday doonaan ha kala hor maraan masaajidii ha kala dib maraan daruuraa keenaysa markaasoo way ansixi wa an yataqadamahaa waa inay ka hor maraan jumcadii salaaddii jumcadii khudbataani laba khudbo waa inay ka hor maraan maxaa yeelay waa lilitibaac waxaa lagu raacay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbooyinkii uu tukanayey dhammaantood waxay lahaayeen laba khudbo ayaa laga hormarin jiray jumcooyinka uu tukanayay nabigu sala allahu calayhi wasalam labadaa khudbo marka in la hormariyo waa laga maarmaan faslun fii arkaani alkhudbatayn faslun haadaa midkani faasil mid wax kala saara wey fii arkaani alkhudbatayn labada khudbo arkaantooda ayuu u fasalyahay fasalkan wuxuu ka hadli doonaa labada khudbo oo khadiibku akrinaayo ilaa waxaanu nihi shuruudda jumcada waxaa ka mid a in laba khudbo la akhriyo labadaa khudbo marka shuruuddoodii arkaanu lkhudbatayni labada khudbo oo la akhrinayo arkaantoodu khamsatun shan shan rugni waa in la ilaaliyo labadaa khudbo marka la akrinaayo xamdulilah ilaahay mahadintiisii weeye fiihimaa labada khudbo dhexdoodaba waa in ilaahay lagu mahadiyo weliba lafdiga xamdiga oo xa'da maaddada xa'da xa'da iyo miimka iyo daalka saddexdaas xaraf in la ilaaliyo waa shardi ama yacni ficilka waad bedeli kartaa oo waad ka dhigi kartaa ficil maadi ficil mudaaric haddaad doonto ismu faacil waad u bedeli kartaa ana xaamidun lilah anigu ilaahan u mahad celin laakiin xa'da iyo miimka iyo daalka saddexdaas lama bedeli karo saddexdaas wax kale laguma bedeli karo xamdu llaahi fiihimaa wayushtaradu kownuhu bilafdi اllah lafdiga allahna waa in la ilaaliyo wa lafdi xamdi fatatacayanu maadaة اlxamdi biأyi siiqaةi kaanat kaalxamdu lilaahi dhe ama axmed ullah ana xaamidun lilah lilaahi alxamdu adiga mar walbaba xamdigaa ilaali siiqada kala bedel haddii aad doontid xamdigaas waa laga maarmaan marka hore waa in ilaahay loo mahad celiyo subxaanahu watacaala wasalaatu ku sallin weeye cala nebiyi nabiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam fiihimaa fi lkhudbatayn labada khudbaba waa in nabiga lagula saliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayh haddii salligaa nabiga laga tago sala allahu calayhi wasalam khudbadii oo dhan aanba ansixayn khudbadu haddaysan ansixinna jumcadii ma ansixayso watatacayanu salaatu min maaddatiha iyadana salligu waa sidii xamdigoo kale maaddada maaddadaasaa la ilaalin saadkaas iyo laankaas iyo xuruuftaas ayaa la ilaalin oo wax kale laguma bedeli karo kaasalaatu calaa muxamedin aw usallii cala annebiy aw nusallii aw ana musallin walaa yatacayanu lafdu muxamed laakiin ereyga muxamed waa lagu bedeli karaa magacyadii nebiga sala allahu calayhi wasalam magac kaleoo ka mid ah waa lagu bedeli karaa masalan usallii calى alxaashiri ama usallii calى almaaxi ama usallii calى الnebiy waa lagu bedeli karaa erayo kale lakiin lafdiga salaa waa mutacayin walaa yatacayanu lafdu muxamedi bal yakfii axmedu yaa ku filan axmed bal yakfii axmed yaa magacyada nabiguu ka mid yahay salى اllahu عalيه wasalam aw الnebiyu aw ilmaaxi aw ilxaashir aw naxwi dalika walaa yakfi damiir wain taqadama lahu marjic damiirkaas laakiin kuma fila yacni inaad markii hore xataa meel loo celinayo damiirka xataa hadduu doono aada soo sheegtide damiirka kuma fila oo masalan waxaad tidhi alxamdu lilah waashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu ana muxameda rasuulu اllah wاsalaatu wasalaamu calayhi oo rasuulkaas aada soo sheegtay calayhida u celis lama ogola waa inaad magaca nebiga salى اllahu calayh wasalam aad ku dhawaaqdid ama ereyga annebiy ama ereyga alrasuul toos ah laakiin damiirka kuma filla sida raajixahi waa sidaas wاlwasiyatu dardaaran bitaqwaa alla ka cabsi waa in la dardaarmo fiihimaa fi lkhudbatayn labada khudbo dhexdoodaba waa in ummadda dhegaysanaysa lagala dardaarmo alla ka cabsi marka walwasiya marka la leeyahay bitaqwa alla ka cabsi waa in lala dardaarmo yacnii lafdigaas lafdiga alwasiya uusiikum lafdigaas ah ilaalintiisu waxba shardi ma aha hadduu qofku khadiibku uu yidhaaho adiicu llaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa adeeca hadduu yidhaaho way ku filan tahay lafdiga wasiyaha waxba taasi mutacayin ma aha qaala zabaadiyu wuxuu yidhi wataqwaa hiya imtihaalu amri illaahi waijtinaabu nawaahiihi waa amarada ilaahay oo la qaato waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala oo xarimana laga fogaado wa qiraa'atu aayatin aayad akrinteeda aayaddaasoo min alqur'aani qur-aanka ka mida fii ixdaahumaa ixdaa alkhudbatayn labada khudbo mid ka mid ah waa in lagu akriyo aayad qur'aanka ka mid a walow hal aayad ba allah ka dhigay qur-aankii aayad ka mida labada khudbo mid ka mid a in lagu akriyo waa waajib lilitibaaca u daliila oo nabigaa sida looga raacay sala allahu calayhi wasalam ay aayatin mufhima laakiin aayaddu waa inay noqoto aayad macnad laga fahmaayo inay noqoto waa laga maarmaan falaa yakfii kuma fila uma nadara oo kale uma nadara uma nadara aayad way tahay laakiin macaani weyn oo hadda laga fahmayo ma aha waa inuu aayad ugu yaraan macaani laga fahmi karo alla ka cabsi ama wacdi ama waciid laga fahmi karo waa inuu aqriyo laakiin uma nadara hadduu yidhaaho bis isaga gaabsado taas kuma ansaxayso sharxa wuu khalday uma nadaru uu yidhi uma nadaru uma nadaru uma nadara laga rabaa uma nadara wain kaanad wey waawdaasna way kor dhigan tahay wain kaanad aayatan haba noqoto aayadba haba noqoto laakiin kuma filla kamaa qaalahu alxusniyu sida uu yidhi wa qiraa'atu aayatin aayad akhrinteeda way aayaddaas oo min alqur'aani qur-aanka ka mida fii ixdaahumaa ixda alkhudbatayn labada khudba mid ka mida waa in aayad qur-aan ka mida lagu aqriyo waadducaau duco wey lilmu'miniina ragga mu'miniinta loo duceeyo waalmu'minaati haweenka mu'minaadkaana loo duceeyo fi laakhirati fi lkhudbati alakhiira fi lkhudbati alakhiira khudbada ugu dambaysa waa in ragga mu'miniinta loogu duceeyo mu'minaadkana loogu duceeyo iyaduna waa rugni ka mid a arkaanta khudbada haddii ducadaas laga tago khudbadii oo dhan aanba ansaxaynba faslun fii shuruudi alkhudbatayni liljumca faslun hadaakani faasil mid wax kala saara wey fii shuruudi alkhudbatayn labada khudbo shuruuddoodii ayuu u fasal yahay labadaas khudbo liljumucati jumcada u sugnaadeen fasalkanna sheekhu wuxuu uga hadli doonaa arkaantii waxaan soo marnay labada khudbo arkaantoodii haddana waxaanu qaadanaynaa shuruudda labada khudbo ay iska leeyihiin shuruudu lkhudbatayni labada khudbo khadiibku akhrinayo shuruuddeedu casharatun toban addahaaratu dahaaro weeye cani ilxadahayn labada xadad qofka khudbada akhrinayo waa inuu ka daahir yahay alasqari xadadka yar iyo walakbari xadadka weyn xadadka yar waxaa loola jeedaa sidaan soo qaadanay maa awjaba alwuduu waa waxyaalaha weysaqaadka waajib yeela walakbarna waxaa loola jeedaa maa awjaba algusla waa wixii qubays waajib yeela marka qof janaabo qabaa khudbaan akhrin hadduu yidhaaho ma ansaxayso ama qof aan weyse qabinba oo weysadu aysan u dhowrayn hadduu yidhaho khudbadii jumcadaan akhrin ma ansaxayso wadahaaratu dahaaro weeye cani najaasati najaase laga daahir noqdo fi thawbi marada marada qofka khadiibka sito khadiibka marada uu sito waa inay maradaasi daahir u tahay walbadani jirka badani lkhadiibaa loola jeeda qofka khadiibkaa khudbada akhrinayo jirkiisu waa inuu daahir yahay walmakaan makaan waxaa loola jeedaa makaani alkhadiib almakaanu aladii yaqif calayh makaanka uu ku taagan yahay makaankaasna waa inuu yahay makaan daahir ah wakada maa yatasilu biha wixii la xidhiira marada iyo jirka iyo makaankana waa la mid wa minhu waxaa ka mid a sayfun oo seef markuu gacanta ku haysto khadiibka seeftaas isaga la xidhiirto waa inay daahir tahay aw cukaasa fii asfaliha najaasa haddii uu haysto yacni cukaase uu haysto cukaasada waxaa weeye waa bir yacni ul hoosteeda uga jiro bir la geliyo sida waranka oo kale takayaa la yidhaha takay takaygaas haddii isagana hoostiisa najaaso ay taallo ma ansaxayso ow mawduuc calayha ama dusheedaba la saarayba najaaso la saaray falaa yajuusu qabdu daalika waxaas nijaasaysan in la qabto ma bannaana wa satru lcawrati cawrada asturkeediina waa shardi cawrati alkhadii baa loola jeeda qofka khudbada akhrinaya cawradiisa inuu asturana waa shardi waalqiyaamu istaag weeye istaaggaasoo cala alqaadiri qofkii awooday dushiisa ahaaday khadiibku hadduu awoodo inuu khudbada istaag ku aqriyo fadhi lama ogola inuu ku akriyo hadduu fadhi ku akriyo isagoo istaag awoodayana khudbadiyaan ansaxaynin waljuluusu fadhi weeye beynahumaa beyna alkhudbatayn labada khudba dhexdoodana waa in la fadhiisto qadran qadar waa in la fadhiisto qadarkaasoo fowqa duma'niinati salaad salaada xasiloonideedii ka sarreeya intii rukuuca oo kale lagu xasili jiray ama lagu xasili jiray sujuudda lagu xasili jiray qadar xoogaa ka badan waa inuu khadiibku fadhiisto labada khudbo inta u dhexaysa khudbadii hore u dhammeeyey tii kalena weli ma bilaabin waa inuu xoogaa fadhiisto fadhigaasi waa shardi haddii labada khudbada istaag uu ku wada aqriyo u xidhiiriyo khudbadii dhammeedaan ansixaynba waalmuwaalaatu xidhiirin beynahumaa beyna alkhudbatayn labada khudbo dhexdoodana waa inuu xidhiiriyo labada khudbo dhexdeeda inuu xidhiiriyo ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye labadii khudbo hadduu khudbadii hore intuu aqriyo khudbadii kale asagoon bilaabinba howl kale uu iska galo sheeko uu iska galo dee ma ansaxayso waa inuu soo bilaabo inuu soo bilaabo laga maarmaan waalmuwaalaatu xidhiirin weeye beynahumaa beyna alkhudbatayni wa beyna asalaa labadii khudbo iyo salaada dhexdooda in la xidhiiriyana waa shardi oo markuu labada khudbo dhammeeyo waa inuu salaadii hore haddana khadiibkii in salaadii hore laga galo waa laga maarmaan haddii labadii khudba markii la dhameeyo kabacdi faasil dawiilhu yimaado oo wakti dheer uu u dhexeeyo de markaa khudbadii oo dhanaa burtayba haddii wakti dheer uu u dhexeeyo labadii khudbo iyo salaadii wa an takuuna waa inay ahaato khudbada la akrinaayo bilcarabiyati bilugati alcarabiya luqada carabiga in lagu akriyo waa shardi haddii luqo kale lagu akriyo maalan af soomaali lagu akriyo khudbadii ma ansaxayso maxaa yeeley waxaa weeye nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi weli lagama hayo khudbo uu ku akhriyey biduuni alcarabiya waxaan carabi ahayn luqo aan carabi ahayn isagoo khudbo ku akhriyey weli lama soo guurin laa fii xadiid saxiix walaa fii xadiid saqiim xadiid saxiix ama daciifba ha noqdee lama hayo isagoo nabigu akhriyey sala allahu calayh wasalam luqo kale oon carabi ahayn isagoo khudbadii ku akhriyey lama hayo walidaalika haddii khudbadii lagu akhriyo wax aan carabi ahayn khudbadii ma ansaxayso khudbadii ma ansaxayso haddaysan khudbadii ansixinna haddii waxaan ansixaynin jumcadii aan ansixaynin walidaalika dadka qaarkood ku akrinaya af soomaaliga ku akrinaya oo dhahaya soomaaliyaan ku akrinayna khudbadii waa wax khilaafsan hadyigii iyo manhajkii nebiga sala allahu calayh wasalam hadyigii iyo manhajkii nebiga wax khilaafsan wey maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkan iyagu cudurdaarka ay bixinayaan oo ay leeyihiin dadkii ma fahmayaan luqa alcarabiya luqa alcarabiya ma fahmayaan waa inaan soomaali ugu khudbayno marka la leeyahay haddii nebigaba calayhi salaatu wasalaam dadka u khudbayn jiray saxaabadu carab kaliya ma wada ahayn dad cajamiyaa ka buuxay dad dhinacan xabasho ka yimidaa jiray waxaa luqada xabashada yaqiinay oo carabiga waa si wanaagsan aan u fahmaynin waxaa dad roomaanka dhinacooda ka soo islaamayaa jiray waddanka faris dad ka yimidaa jiray sida salmaan ulfarisi oo kale oo ku cusbaaba luqa alcarabiyaba ku cusbaaba walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam ma dhihinin dadkaas sida ay luqada u fahmaan luqadayda ma fahmayaan carabigee waa inaan luqo kale ugu akhriyo nebiguna luqooyinkao dhan wuu yaqiinay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh oo waxyaalaha ilaahay ku manaystay ayay ka mid ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika marka ma bannaana khudbadii in lagu akhriyo waxaan af carabi ahayn haddii aada doonayso dadkii inay khudbadaada fahmaan markii carabiga aada u akhriso shuruuddii aada waafaqdo markaas kabacdi af soomaaliga ugu tarjum oo tacliiq samee khudbadii tacliiq ku samee tacliiqaas ama hor marso ama gadaal marso yaa kuu diiday intaad khudbadii dadka ka fasaadin lahayd oo khudbadii dadka aad ka hadlayn lahayd af soomaaliyaa kuu diiday inaad ku wacdiso oo tacliiq aad samayso oo khudbadii kabacdi aad tacliiq samayso ama khudbadii ka horba af soomaaliya inaad ku wacaysoo tiraa khudbadu saasay ka hadli doontaa oo luqadooda aad ugu sharaxdo maxaa diiday madaahibta afarta hal madhab unbaa ka qaba yacni in luqo kale lagu akhrinayo madhab abi xaniifa madhab abi xaniifa inta kale culimmadu waxay qabaan luqa alcarabiya haddaan lagu akrin khudbadii ma ansaxayso wa an takuuna waa inay ahaato biluqa alcarabiya wa an yasmacahaa waa inay maqlaayaan ay dhegaysanayaan khudbadii arbacuun afartan qof inay khudbada dhegaysanayaan waa shardi haddii afartan wax ka yar khadiibkii khudbadii uu maqashiiyo dee khudbadii oo dhan aan ansixaynin wa an takuuna kulluhaa khudbada kulligeed fii waqti duhri waktiga duhurka waktiga duhurka inay ahaatana kulligood waktiga duhurka ay ku dhacdo khudbada waa shardi haddii waktigii duhurka aan la khudbaynin bacda khuruuji wakti duhri khudbadii ay ku dhacdo ma ansaxayso khudbadii allah subxaana wa tacaala aclam